tagaan kadib shir-saxaafadeedkan saakay aan xafiiskayga ku qabtay wuxuu ku saabsan yahay muddadii yarayd oo aniga iyo taliyaha ciidanka booliska puntland janaal maxiyadiin shaqada gobolka aanu ka qabanayno noo idmaday taasoo xilkeeda aan la wareemay kowdii oktoobar haddana maanta bishii nofembar ay tahay labiyo toban muddadaasoo ah afartan iyo laba casho afartan iyo labadaas casho wixii aan ballan qaadnay oo dhinaca amniga ahaa wixii qabsoomay wixii qabsoomi waayey waxaa hadda loo baahan yahay in la qabto intaas uu shir-saxaafadeed ku daaran yahay waxaan keliya anugu aan ka hadlayaa laba qodob labadaa qodob oo ah waxaan ku wargelinayaa oo wadada federaalka baa waxaan rabaa laga qiimo inaan hawada u mariyo ra-iisul wasaaraha labadaas qodob oo ah ra-iisul wasaaruhu markuu yimid kowdii ogost labadii kun iyo sideed boqol labadii kun iyo sideed iyo tobankii wuxuu yimi caasimadda garowe wuxuuna ballanqaad u sameeyey bahda isboortiga gaar ahaan garoonka miraawaare ballanqaadkaas oo ahaa roog uu yiri waa idiin digay ilaa hadda ballanqaadkaasi wax ka fulay ma jiraan ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa ballanqaadkii uu shacabka reer nugaaleed khaasatan bahda isboortiga uu u ballan qaaday inuu fulintiisa ka dhabay taas waa qodobka labaad oo kale waxaan dowladda federaalka khaasan ra-iisul wasaaraha usoo jeedinayaa dadka arrimaha siyaasadda ay usoo dirsanayaan oo khaasan gobolka nugaalo ka socda dadkaas inay in laga federaalku ka waantoobo inuu dadkaas si khaldan iyo siyaasad khaldan loo soo dirsado dadkaasina ay iska hor keenaaniin shacabka iyo dowladda federaalka wax walba nidaam bay leeyihiin waddo loo soo maray leeyihiin waa in loo soo maraa wadadeeda meesha maamul baa ka jira maamulkaasoo ah puntland maamulka heer gobolna annagaa mas-uul u ah wixii loo soo marayo oo wadada saxda oo wada shaqaynta waa inuu dowladda u soo maro laakiin dadkan xildhibaanada oo hadba diyaarad soo raacay ama wasiir la dega dadkan xildhibaanada oo hadba dadkan xildhibaanada oo hadba diyaarada soo saaray ama wasiirada taliya deegaanadaana anu anagu ka soo jeednaayo annaga siyaasadda federaalka u matelo wasiirada iyo xildhibaanada lasoo diraya iyo dadkan isku xiyaraansho shaqa ma leh wixii iyagu shaqadii loo idmaday waa federaalka wixii federaalka shaqaahu ay ka keenayaan ama barnaamijka ha keeneen laakiin siyaasad khaldan oo guraacan waa inaysan maamulka puntland aan loogu soo adeegsan wixii dowladdu ay uga baahan tahay puntland maamul bay leedahay maamulkeeda u soo arto khaasatanna madaxweynaha soo marto innagu shaqaalo hoosaan maayo wixii heer gobolan dee dowladdu wixii ay nagu soo amartay ayaan filaynaa laakiin dadkaa sida khaldan loo soo dirayo oo xildhibaano weliba khaasaan taabanaya oo halkan khaasan garowa hadba loo soo diro hadba halkaan yimaado hadba diyaarad soo raaca haddana yimaado danta garowey iyo tan nugaaleedna aan ka shaqaynay ee dantooda u shaqaysanaya inaysan siyaasadda federaalka iyo maamulka puntland iska horkeeni